madaxweynaha saa la socotaanba laba habeen wuxuu ku hoyday magaalada caabudwaaq waqooyi gobolka galgaduud aan dhehe saddex habeen oo caawa ay saddex ku tahay madaxweynaha wuxuu tegey wuxuu ka ambabaxay magaalada dhuusamareeb wuxuu gaaray magaalada guroceel wuxuu gaaray magaalada balombal wuxuu gaaray xeraale buurshe kabacdi madaxweynaha wuxuu safarkiisa ku gumaanaday gobolka galgaduud magaalada caabudwaaq waqooyi gobolka galgaduud madaxweynaha halkaas si fiican ayaa loogu soo dhaweeyey wuxuu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu booqday xadahana ka furay jaamacadda ummadda oo halkaasi dhawaan laga hirgeliya faraceeda caabudwaaq waqooyi gobolka galgaduud madaxweynuhu intuu halkaa kusugnaa wuxuu aad diirada loo saaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug waxa ay diirada xooga u saareen sidii arinta dib uheshiisiinta iyo nabadda gobolka galguduud beelaha dega ama galmudug sidii arintaasi xal nabadeed loogu soo dabaali lahaa iyadoona qeybaha kala duwan ee bulshada la arkay odayaasha dhaqanka la arkay waxyaabahaas oo dhanna waxaa la isla qaatay in arinta dib uheshiisiinta safarka madaxweynaha la taabogeliyo iyadoona weji fiican kusoo dhamaatay madaxweynuhu kulamada inta ugu badan wuxuu qaabilay maanta iyo sidoo kale xalayto sidoo kale caawa madaxweyne waxa uu leeyahay kulamo ula leeyahay bulshada rayidka qeybo kamida iyo sidoo kale dhalinyarada madaxweynaha safarkiisana waxaa la rajeynaya insha allah inuu berri oo kasoo ambabaxo magaalada caabudwa isagoona gaari doona magaalada hobyo
waayahay waxaan ognahay magaalada cabudwaaq in muddo dheer ay ka jireen colaadbeeleedyo dadka wada dega magaaladaasi u dhexeeya magaaladu ay kala xirxirnayd kadib markii madaxweynuhu odayaasha dhaqanka iyo dadka magaaladaasi uu la kulmay maxaa go'aamo ah oo lagu xalinayo dhibaatooyinkii hore u jiray oo ka soo baxay kulamaha madaxweynaha iyo madaxda galmudug iyo odayaasha cabudwaaq ay wada yeesheen magaalada cabudwaaq waxay ahayd magaalo ay ka jiraan colaado in badan kala xiriraa dhibaato badan ay ka dhacday dililo badan ay ka dhaceen dagaallo ay ka soo dhaceen laakiin arintii sidai hore way ka duwan tahay tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleed galmudug la iclaamiyey inay gaarayaan magaalada caabudwaaq waxaa qeybaha kala duwan ee bulshada ay abaabuleen sidii amniga magaalada loo xaqiijin lahaa si magaalada loogu soo dabaali lahaa dib u heshiisiin si magaalada la iskugu furi lahaa runta caawa aan kula hadlayo magaalada caabudwaaq way ka duwan tahay wejiyadii hore ay lahaan jirtay magaalada caabudwaaq caawa waxaawaye magaalo nabadgelye ah waxaway magaalo xaafadaha kala duwan lixda xaafadood oo magaalada cabudwaaq ay ka kooban tahay caawa xaafadba xaafada kale way ugudbi kartaa arrintaasna waxaa laga dheehan karaa dadaalkii dheeraa ee loo galay dib heshiisiinkii iyo sidoo kale abaabulkii bulshada ee xagga nabadda iyo sidoo kale xoojinta safarkan socdaalka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug ay ku tegayaan magaalada caabudwaaq iyadoona galabtadan socdaal nabadeed ay dhalinyarada magaalada caabudwaaq ay kusoo mareen dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada caabudwaaq runtii waxaan u sheegaynaa bulshada in aan markhaati ka nahay ogaanay sida bulshada caabudwaaq ay ugu baahan yihiin dowladnimada sida ay bulshada caabudwaaq ugu baahan yihiin nabadda sida ay bulshada caabudwaaq uga go-an tahay sida ay mar u nabadgelyo u heli lahaayeen taasna bulshada go-aan ay qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana si adag ayuu arrinta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta iyo sidoo kale in looga baahan yahay magaalada caabudwaaq inay yeelato amni iyo sidoo kale xasilooni madaxweyne aada uga hadlay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada caabudwaaq loo soo dhiso maamul degmo oo tayada iyo sidoo kale adeega garsoorka ee magaalada caabudwaaq iyadana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu arrintaasi ka aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
arrinta xal u noqon karta dhibaatooyinkii hore caawduwaaqa uga dhacay iyo sidii xal looga gaari lahaa waxaa sal u noqon karaa in maamul dadka degmadaasi ay helaan waxaan ognahay inuusan maamul tayeysan halkaasi ka jirin madaxweynuhu ma kala hadlay madaxda galmudug iyo dadka cabudwaaq sidii magaaladaasi ay maamul u heli laheyd dadku ay ku wada qanacsan yihiin
ha waan kuu sheegay madaxweynuhu shale wuxuu kala hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo magacaabo gudoomiyaha degmada caabudwaaq ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale xogayaha amniga ee degmada caabudwaaq iyo maxkamadda degmada caabudwaaq si loo helo xasilooni madaxweynuhu waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in magaaladan caabudwaaq ay noqoto magaalo nabadeed magaalo ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa madaxweynuhu wuxuu sidoo kale tilmaamay inaysan suurtagal ahayn in hal magaalo oo soomaaliya kamida ay hal qabiil deganaadaan taasna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu sheegay inay tahay arrimaha u horseeda deegaanada colaada iyo isfiirinta iyo dhibaatada madaxweyne wuxuu sheegay in loo baahan yahay in magaalada caabudwa ay noqoto magaalo nabadeed magaalo soomaaliyeed in ummaddu isdhex galaan in magaalada caabudwa cid kasta oo soomaaliya ama cid kasta oo ajnabi ay kusoo dhiiran karto madaxweyne waxa uu sheegay in magaalada caabudwa looga baahan yahay sanadee soo socota inay noqoto magaalo soomaali ay leedahay magaalo nabadgelyo ah magaalo jawi degan oo xasiloon ka jiro madaxweynehuna waxa uu ballan qaaday intii magaalada caabudwa la taabagelinaya amnigeeda iyo xasiloonida loogu soo dabaalayo in dowladda soomaaliya ay garab istaagayso madaxda dowladda galmudugna waxa uu ka codsaday inay arrinta caabudwa ay labalaabaan in arrinta caabudwa diirada la saaro in arrinta caabudwa xooga la saaro iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu sheegay gebi ahaanba in loo baahan yahay dhiiga soomaaliya in lagu soo dabaalo deegaanadooda dib u heshiisiin iyo sidii looga guuri lahaa arrimaha qabiilka ay ragaadiyey dhammaan deegaanada soomaalidu ay degto isagana madaxweynuhu uu sheegay inay dadkan ay anfacayso inay dowladnimo gaaraan inay dadkan ka gudbaan qabiilka islamarkaana ay u heliyaan qaranka waxaan ognahay cabudwaaq ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka ee soomaalida etoobiya mararka qaar inay dadka afduubtaan mararka qaarna ay dhibaatooyin kaloo amni ay ka geystaan madaxweynuhu arrimahaasi muxuu ka sheega inuu kaa qabanayo ama madaxda galmudug iyo maamulka degmadaasiba
sa la socotaama deegaanka waxaa ka jira maamul galmudug lari ayaa ka jira runtii waa jiraan falal ka dhaca xadadka etoobiya iyo soomaaliya laakiin waxa gudaha galmudug ka dhaco oo etoobiya xaggeeda ka yimaadana oo annaga hadda aan ogna jiraan uma jiraan way jirtaa falal ka dhaca magaalada cabudwa isla markaasna dadkii falalkaasi geystay ay u gudbaan xadka etoobiya si ay markaasi ugu dhumalaystaan deegaanadaasi etoobiya ay maamusho laakiin arrintaasi si loo soo afjira madaxweynaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arrinta caabudwa in gaar ah lagu fiirsho arrinta caabudwaaqna xooga la iskugu geeyo maalmo socota kale madaxweynaha waxa uu balan qaaday inay dhagax dhigayaan saldhig laga hirgelin bangeele oo loogu talagalay in deegaanadaasi ay u noqoto xabsi weyn islamarkaana ay dowladdu ay iyadu ay taabageliso ayna garab istaagto sida xabsigaas durba loo dardargeli lahaa sida dadka dhibaatada ka geysta deegaanka arrintaasi loogu loogu dhaqan celin lahaa looguna samayn lahaa dhaqan celinta runtii arrintaasna madaxweynaha wuxuu ka codsaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inuu arrinta xabsiga ee bangeele laga hirgelinayo sida ugu dhaqsiyaha badan ay taageliyaan dowladda soomaaliyana ay iyadu ay gadaal ka istaagi doonto ayna kaabi doonto dhaqaalahana ay ku bixin doonto